waxaan dhammaan idiin soo gudbinayaa salaan qadarin iyo qiimo badan leh mudana guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaa sharaf u ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka inuu maanta hor yimaado golaha shacabka isaga oo gudanaya waajibaadkiisa mudana guddoomiye aniga oo ka faa'iidaysanaya wakhtiga waxaan maanta rabaa inaan golaha uga warbixiyo heerka ay marayaan howlaha u diyaargarowga doorashada laba kun iyo labaatanka mudana guddoomiye xildhibaanada sharafta leh guddiga oo ka ambaqaadaya qorsho howleedkiisii shanta sano waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa horumarkii uu guddigu ku tillaabsaday howlihii waaweynaa ee hor yaalay iyo arrimaha u baahan wax ka qabadka deg dega ah si doorashada laba kun iyo labaatanka aan uga qayb aan u fulino mudana guddoomiye guddiga waxaa u qabsoomay arrimaha soo socda kow tayeynta iyo ballaarinta awoodda guddiga guddiga isagoo diyaarinaya sidii uu u gaarsiin lahaa dhammaan dalka howlaha doorashada waxaa u soo hortogalay furitaanka xafiisyada dhammaan dowlad goboleedyada dalka kordhinta howlwadeennada shaqo ee guddiga xarunta dhexe iyo xarunta dowlad goboleedyada tayada xirfadaha iyo aqoonta howlwadeennada guddiga ee arrimaha maareynta iyo maamulka doorashooyinka diyaarinta agabka xafiiseed xeer hoosaadyo habraacyo siyaasadaha iyo qorshaha qorshayaasha hagaya howlaha maamulka iyo maareynta doorashada sidoo kale guddiga si uu kor ugu qaado khibradiisa iyo aqoonta maamul ee doorashooyin wuxuu xubin ka noqday ururo doorashooyin ee caalami ah wuxuuna kormeer iyo korjoogteen u tegay dalal badan oo adduunka dafadiis ah oo doorasho qabanayay mudana guddoomiye xildhibaanada sharafta leh howlaha noo hirgalay waxaa kaloo ka mid ah diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed guddigu waxa uu guddoonsiiyey shahaado sharaf diiwaangelin ku meel gaar ah afartan iyo saddex meeshay tahay waa konton konton xisbi saxda waaye waa waa waxaa idinka codsanaa inaad saxatiin konton xisbi siyaasadeed oo isu diyaarinaya inay noqdaan xisbiyo rasmi ah oo ka qayb qaadan kara hanaanka doorasho ee dalka sanadka laba kun iyo labaatanka guddigu wuxuu hoosta ka xariiqayaa in xisbiyada siyaasadeed ay isu diyaariyaan sidii ay ku noqon lahaayeen xisbi rasmi ah iyagoo fulinaya shuruudaha ku xusan sharciga asxaabta waxaa guddiga bishii februaayo laba kun iyo sagaal iyo tobankii u samaysmay kormeer qaar ka inuu kormeero qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee sida ku-meel gaarka ah u diiwaangalshan si loo hubiyo inuu inay fuliyeen shuruudihii laga rabay xisbi ku-meel gaar ah sida ku cad sharciga asxaabta siyaasadda waxaan si gaar ah ula wadaagnay xisbiyada warbixinta kormeerka xisbi xisbi aan ula fadhiisanay markii hore si guudaan xisbiyadoo dhan shir guud isugu nimid oo aan wada qabsanay oo si guud ugala hadalnay kormeerka siduu ahaa haddana si gaar gaar ah xisbiyadaa ula fadhiisanay maadaama ay kala duunaayeen arrimahooda iyo danahooda iyo siday wax u qabteen ay kala duunaayeen xisbi kasta si gaar ahaan ula shirnay si aan aan aan aan aan isla meel dhigno ciladaha jira iyo sidii loo horumarin lahaa xisbi kastana waxaa ku qasbanaa inuu noo keeno oo aan la fadhiisano guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenka ama xooghayaha joogtada si aan u helno qof cod qaadi kara codna goyn kara si aan ula tashanno taasaa aan samayna waxaan tilmaan wanaagsan oo ku dayasho mudan ah in ku dhowaad boqol xildhibaan ay xubno ka yihiin ama ay hogaaminayaan xisbiyada sida ku-meel gaarka usiyaa u diiwaangalshan taas waxaa waaye ididiilo noo muuqatay oo na tusinaysa xildhibaanadeena qaranka inay diyaar u yihiin in doorasho la qabto sanadka oo ayagiiba ay xisbiyadii ka mid yihiin maanta ay dardargelinayaan waxa waaye iftiin fiican oo na tusinaya inaan u diyaarsannaha oo aan rabno in doorasho ee wadanka ka dhacdo arrimaha wacyigelinta qodobka saddexaad waxaa waaye arrimaha wacyigelinta codbixiyaasha waxaa la sameeyey daraasad iyo la tashi badan kadib guddigu wuxuu ku guulaystay inuu dhammaystiro qoridda manhajka waxbaridda codbixiyaha agabka iyo qorsayaasha tilmaamaya hanaanka loo maraya dhammaan ololayaha ololayaasha wacyigelinta ee codbixiyaha qodobka afraad ee noo suuro galay waxaa waaye arrimaha diiwaangelinta codbixiyayaasha daraasad iyo wadatashi dheer kadib guddigu wuxuu go-aan ku gaaray nooca diiwaangelinta codbixiyaha taasoo noqonaysa nooca biometric registration ee loo yaqaana aaladda aqoonsiga wejiga qofka face recognition habkaa oo lagu xaqiijinayo in muwaadinku xaq u helo codaynta uu helo aqoonsi aan minguurin karin oo ku salaysan aqoonsiga wejigiisa guddigu wuxuu ku doortay noocan dhinacyada sahnalaanta hufnaanta qiimaha arrimahaas oo dhan aan aada uga tashanno oo aan fiirinayno qodobka shanaad goobaha diiwaangelinta codbixiyaha iyadana howlaan ka qabanay guddigu wuxuu sahmin hawada ah satellite image ku sameeyey goobaha noqon kara xarumaha loo asteyn karo diiwaangelin codbixiye islamarkaasna loo isticmaali karo xarumo codbixiye waxaan hadda guddigu wuxuu hadda guddigu ku howlan yahay in uu hubiyo xarumaha u qalma in ay noqdaan xarumo diiwaangelin oo dhab ah kuwaasoo laga heli karo arrimaha muhimka u ah diiwaangelinta sida amniga adeegyada iyo gaaritaanka shaqadaasoo hadda aan bilaabayno xamar aan ka bilaabi doono gobolada kalena ay saas ugu xigsanayaan haddii ilaahay idmo qodobka lixaad waxaa warbixinta guddiga warbixinta guddiga ee baarlamaanka guddiga isagoo gudanaya waajibaadkii sharci wuxuu horey ugu soo gudbiyey golaha shacabka buugtaas iken wuxuu horey ugu soo gudbiyey golaha shacabka labadii labadii koodhar ee sanadkii ugu dambeeyey ee laba kun iyo sideed iyo tobankii hadda koodharka sanadkan ugu horeeyana isagoo dhammaystiran buugga waxaan soo gudbinaynaa bishaan may haddii ilaahay idmo waxaan horey u keenay labadii koodharoo hore ee sanadkii hore ugu dambeeyey labadii warbixinood afar bilood iyo afar bilood baarlamaankan keenna waxaan rajeynaa inaa aragteen oo aa akhrisateen midda hadda koodharkaanna waxaan keenaynaa may horaanteeda haddii ilaahay idmo aan u keenaynaa guddoonka haddii alla idmo mudana guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaa intaa dheer guddigu inuu ku guulaystay inuu si nidaamsan u qabto doorashooyinka boosbuuxinta ee ka bannaanaada golaha shacabka waxaana hadda guddigu uu ku dhawaaqay inuu qabanayo saddex kursi oo ka bannaan golaha shacabka oo lagu qabanayo degaan doorashadoodu ay tahay koonfur galbeed laguna qaban doono magaalada baydhabo bisha toddoba-iyo labaatanka haddii ilaahay idmo mudana guddoomiye xildhibaanada sharafta leh marka laga tago guulaha iyo qabka aan kor ku xusnay waxaa guddiga hor yaala culaysyo u baahan in si wadajir ah wax looga qabto waxaana ka mid ah waxaa ugu horeeya dhammaystirka sharciga doorashooyinka dhammaan howlaha doorashada waxaa saldhig u ah in la dhammaystiro sharciga doorashooyinka tusaale ahaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku wuxuu sharcigan u fududayn lahaa diyaarinta iyo hirgelinta xeerar ay ka mid yihiin kuwa soo socda xeer nidaamyaha diiwaangelinta codbixiyaha xeer nidaamyaha maamulka doorashooyinka xeer nidaamyaha wacyigelinta codbixiyaasha xeer nidaamyaha xalinta khilaafaadka ka dhasha doorashooyinka xeerka habka dhaqan saxaafadda xilliga doorashada xeerka habka dhaqan xisbiyada siyaasadda xilliga diiwaangelinta iyo doorashada xeerka habdhaqanka kormeerayaasha doorashooyinka iyo xeerar kale oo la xiriira arrimaha doorashada arrimahaasoo dhan waxay noo fadhiyaan waxayna u fadhiyaan uma fadhiyaan farsamo ama ama shaqaalo la-aan waaxda sharciyadu waa noo dhisan tahay xirfadayaalahana ka shaqeeya waxaa nala jooga la taliyayaal sharciyaqaano waaweyn ah oo fadhiya oo intii horeba noo soo sameeyey intaana si ay ku sameeyaan waxaa qasab ah in sharcigii doorashooyinka la waxeeyo ma aha inay iska fadhido waxa generaalka oo dadka internationalka oo doorashada dhanba ka dhexeeya waa bilaawna waana qoraynaa laakiin waxaan u baahannahay sharcigii aan ku salayn lahayn sharciga doorashada waa mas-uuliyadda golaha shacabka waxaana aada uga mahad celinaynaa guddoomiyaha golaha shacabka oo aada uga ugu ugu dhiidhiyey in la keeno baarlamaanka golaha shacabka hortiisa sharcigii doorashada waa awood sharci dejinta waxaa iskale awoodda baarlamaanka waayo waxaana ka codsanaynaa in sharcigaas uu xukuumadda soo maro kadibna si dhaqsiyo ah uu baarlamaanka ugu yimaado si aan bartamaha sanadkanba aan sharcigaas u helno haddii ilaahay idmo waa wax ku xiran howlaheenna doorasho caqabada kaloona haysato waxaa waaye dhismaha xarunta dhexe ee guddiga guddigu wuxuu hadda ku shaqeeyaa xafiisyo aan dabooli karin baahiyadiisa shaqo waxaa laga maarmaan ah kow in la dhiso xarunta dhexe ee leh xafiisyo ku filan xarunta kaydka xogta iyo agabka taasoo muujinaysa madax banaanideenna waxawaaye dhismaha iyo qalabeynta xafiisyada guddiyada dowlad goboleedyada saddex miisaaniyadda howlaha doorashada gudigu wuxuu dejiyey qorsho howleed shan sano ah oo leh miisaaniyad waqtiyeysan taasoo horey guddigu ula wadaagay golaha shacabka marka laga reebo mushaharaadka shaqaalaha iyo xubnaha guddiga guddiga ma helin miisaaniyad uu ku guto waajibaadkiisa dastuuriga ah ee doorasho sida ololaha wacyigelinta agabka diiwaangelinta codbixiyaha dhismaha xarunta guddiga dhismaha xarunta kaydka xogta codbixiyaha qalabka doorashada iyo mushahaarka shaqaalaha ku-meel gaarka ah ee ka howlgelaya diiwaangelinta codbixiyaha afar sugidda amniga doorashada waxaa laga maarmaan ah in la sugo amniga goobaha diiwaangelinta iyo codeynta si taas loo helo waxaa guddigu u baahan yahay aasaasidda guddiga isku dhafka ah ee qaabilsan amniga doorashada election security task force si ay u diyaariyaan qorsho midaysan oo koobaya sugidda amniga doorashada waa dalbanay xafiiska prime ministerka waan ka codsanay guddigaas in la sameeyo tubta siyaasadda loo dhan yahay waa la hor keenay haddana waxay taallaa tubta amniga ee hortaallaa wasaaradda amnigaana mas-uuliyaddaas iska leh guddigaasna in sida dhaqsiyaha u badan la sameeyo waayo haddaan la sameynin xataa nooma suuro gelayso in aan hadda hubinta goobta codbixiyaha oo aan aadayna degaamada aadayna waa guddi dad badan ay isugula jiraan ciidamadu ay ku jiraan booliisku uu ku jiro nabad sugidda ay ku jirto waxaa madax u ah noqonaya markasta taliyaha ciidanka booliiska guddiga doorashadana wuxuu yeelan doonaa muxuu ahay coordinationkiisa uu yeelan doonaa guddigaasna waxay u baahan tahay in si dhaqsiya ah loo helo waxaan baarlamaanka ka codsanaynaa iyadana arrintaas inay nala dardargeliyaan maadaama aad tihiin hay-adda annaga aan sida tooska ugu imaan karno oo wax warbixin u siin karno waxna ka codsan karno qodobka shanaad waxaa waaye oo aada muhimka ah oo doorashada aada muhim ugu ah is-afgarad siyaasadeed sida aada la socotaan waxaa muhim u ah qabsoomidda howlaha doorashada in ay jirto ka go-naansho iyo is-afgarad siyaasadeed oo dhex mara dhammaan hogaanka siyaasadda ee dalka ayna qeyb ka yihiin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ururada bulshada asxaabta siyaasadda aqoon-yahanka iyo daneeyayaasha caalamiga ah mudana guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo in beesha caalamku u diyaarsan tahay garab istaagidda qabsoomidda howlaha doorashada balse ay nagu xireen wax ka qabadashada arrimaha aan kor ku soo xusay oo ay ugu horeyso ansixinta sharciga doorashooyinka iyo is-afgarad siyaasadeed mudana guddoomiye xildhibaanada sharafta leh maanta dalkeennu wuxuu marayaa marxalad xaasaasi ah oo u baahan in aan wadajir wax looga qabto looga wada shaqeeyo sidii dalku ugu gudbi lahaa hanaanka asxaabta badan iyo doorashooyinka dimuqraadiga ah oo muujinaya bisaalka dowladnimo waxaan idinka codsanayaa in awooddiina oo dhan aan iskugu geyno sidii aan dalka uga hirgelin lahayn doorasho qof iyo cod ah annagoo uga mahad celinayna guddoomiyaha golaha shacabka codsigiisii ahaa in loo soo gudbiyo sharciga doorashooyinka ugu dambeyntii waxaa idinkugula dardaarmayaa yaanaa noqon isku maqan kala maqan laguna maqan yahay yaanaa noqon isku dad kala ayagu isku maqan haddana kala maqan haddana kor looga looga maqan yahay oo oo laga shaqaynayo aada iyo aadaa u mahadsantihiin fursadda aadna siiseen inaa idin hornimaado